madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka qayb gala meertada labaatan iyo saddexaad ee hogaamiyaasha dalalka ku mideysan dalladda bulshada bariga afrika e a c ayaa guddoomay kursiga xubinimo ee jamhuuriyadda soomaaliya oo la aqbalay codsigeedii ku biiridda dalladan madaxweynaha ayaa xusay dadaalka uu ku bixinayay tan iyo sanadkii labada kun lix iyo tobankii ka mid noqoshada dalladan maadaama ay fursad u tahay dadka soomaaliyeed oo helaya suuq caalami ah fursado ganacsi iyo socdaalka oo u fududaanaya waxa uuna ammaanay khuburada iyo diblomaasiyadda soomaaliyeed ee ka shaqeeyey sidii dalalka ku mideysan dalladanna loogu qancin lahaa aqbalaadda codsiga soomaaliya maanta oo aan furnay bog cusub oo ka mid ah taariikhda soomaaliya waxaa sharaf weyn ii ah in aan idi hor istaago annagoo si rasmi ah ugu mid noqonayno xubnaha dalladda bulshada bariga afrika tani keliya kama tarjumayso hiigsigeenna ee waa ifafaano mustaqbal wanaagsan fursado iyo awoodaha bulshadeenna waxaan dalladan ugu soo biirnay in aan xoojinno xiriirka saaxiibtinimo ka qayb qaadanno horumarka wadajirka ah doorna ku yeelanno mustaqbalka wanaagsan ee shucuubta gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ugu mahadceliyey madaxda dalladda bariga afrika aqbalaadda codsigii dowladda soomaaliya ee ku aadan ka mid noqoshada dalladan waxa uuna soo bandhigay faa-iidada ay u leedahay shucuubta iyo dalalka bariga afrika in soomaaliya ay ku soo biirto maadaama ay tahay dal hodan ah meel istaraatiiji ah dhaca dadkiisuna ay horumar u yihiin ganacsiga qaaradda afrika